markabka ocean viking ayaa sabtidii shalay waxa uu badbaadiyey boqol lix iyo sagaashan muhaajiriin ah oo ka soo baxay xeebaha ka baxsan libiya sida uu sheegay in aquudaha markabka ka shaqeeyey howlaha bini'aadminimada ibraahim xasan daandurey ayaa inoo soo koobaya warbixin ee wakaaladda wararka e f b arrintani ka qortay
galabnimadii shaqaalaha markabka ayaa isla goobtaasi waxay ka fuliyeen laba samata bixin oo dheeriya iyaga oo soo badbaadiyey konton iyo afar qof kana soo badbaadiyey doon yar iyo lixdan iyo afar kaleeto oo la socday doon kale iyadoo shaqaalaha howlgalkii ugu dambeeyey ay ku soo badbaadiyeen kow iyo labaatan qof muhaajiriinta lasoo badbaadiyey ayaa waxaa ku jiray laba dumara oo uur leh iyo soddon iyo saddex caruura oo laba iyo labaatan ka mid ah aanay cidila socon ururka caalamiga ee muhaajiriinta ayaa waxaa laga soo xigtay in kun boqol iyo afartan iyo lix muhaajiriin ay ku dhinteen badda iyaga oo ku jiray iskudaya inay gaaraan yurub afartii bilood ee ugu horreysay ee sannadkan ururka sos mediterane oo u gurmada soona badbaadiya muhaajiriinta ayaa waxa uu sheegay inay soo badbaadiyeen in ka badan soddon kun oo qof tan iyo bishii februari ee sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii iyadoo ay soo kala badbaadiyeen maraakiibta acurius iyo ocean viking sos mediterane ayaa waxauu ku eedeeyey dowladaha midooda yurub inay dayaceen hawshii goobidda iyo samata bixinta si ay uga niyad jibiyaan muhaajiriinta inay isku dayaan in ay ka soo gudbaan libiya oo dagaalku uu ka socdo halkaasi oo inta badan ay dhibanayaal u yihiin dembiye abaabulan iyo gacan ka hadalka maleeshiyada mas-uuliyiinta libiya ayaa sidoo kalete lagu eedeeyey in ay si qasab ah ay ugu celiyaan libiya doomanka la horqabateeyo xitaa marka ay ku sugan yihiin biyaha yurub warbixin uu dhammaadkii bishii may soo saaray xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha ayaa waxa uu ku booriyey libiya iyo midooda yurub inay dib u habeyn ku sameeyaan howlgalladooda samata bixinta iyadoo uu sheegay in siyaasadaha jira ay ku guuldaraystaan in mudnaanta ay siiyaan nolosha badbaadada iyo xuquuqda aadanaha ee dadka isku dayaya inay uga soo gudbaan afrika
aad ayaad u mahadsan tahay ibraahim xasan daandurey ayuu ahaa oo inoo soo koobayey warbixintii ku saabsanayd badbaadinta loo sameeyey muhaajiriinta ku safraysay xeebaha dalka libiya halkaad kala socoteenna waa idaacadda wararka v o a ee galabto axada